فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan askar ka soo goosatay dowladda federaalka oo isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka gado kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada ceelcadde kulankii ay garwadeenka ka ahayd dowladda turkiga ee u dhexeeyay dowladda federaalka ah iyo dowladda itoobiya oo lagu kala tegay kadib markii itoobiya ay ku adkaysatay in ay fulinayso heshiiska lagu siiyey badda soomaaliya dowladda itoobiya maxay ka tiri kulankaasi maxaana u sabab ah inuu fashilmo kulankaasi warbixin iyo waraysi arrimaha ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka kama marna barnaamijka waa markaliyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa toddobiyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriga ah qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd waad mahadsan tahay moxamed daahir dowladda itoobiya ayaa soo saartay war ka duwan kii xasan sheekh uu ka sheegay wadaxaajoodkii dowladda federaalka iyo xabashida ku dhex maray dalka turkiga xukuumadda adis ababa ayaa war rasmi ah ka soo saartay shirkii kowdii bishii julay ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga kaasoo looga hadlayay damaca itoobiya ee badda soomaaliya iyo heshiiskii uu saxiixay muuse biixi iyadoo xasan sheekh uu sheegay in shirka ay itoobiya soo codsatay ayaa waxay itoobiyaankuna dhankooda sheegeen in ayaga laga soo codsaday ka qaybgalka kadib markii uu dhambaal uga yimid xukuumadda ankara dowladda federaalka iyo itoobiya waxaa shirka ku matalayay labada wasiir arrimo dibadeed waxaana la yaab leh in sidoo kale xukuumadda adis ababa ay beenisay war kale oo uu sheegay xasan sheekh xasan wuxuu tilmaamay in labada wasiir arrimo dibadeed aanay kulmin balse ay u kala dab qaadaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga laakiin itoobiyaanku waxay leeyihiin ayadoo la marayo fududaynta turkiga waxay awood u yeesheen wasiirada inay si gooni gooni ah u yeeshaan isweydaarsi daacadnimo niyad sami iyo aragti horumar leh oo quseeya khilaafkooda iyo sahminta aragtiyo ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa qaab la wada aqbali karo sidaasi waxaa lagu yidhi warka ka soo baxay xabashida itoobiyaanka ayaa mar kale beeniyey war xasan sheekh uu ku hadlay oo sheegayay in shirka aan waxba la isku afgaran balse itoobiyaanku waxay xuseen in labada dhinac ay ku heshiiyeen in xasiloonnida gobolka laga wada shaqeeyo markanna waa howlgallo cusub oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aanu ka horumarno howlgal ka dhacay gobolka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay maanta i qarax la beegsadeen kontarool askarta dowladda federaalka gaar ahaan booliis militaaro ay ku lahaayeen isgoyska dayax ee degmada kaxda oo ka tirsan magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay labo askari dhinaca gobolka baay waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic habeen hore mujaahidiintu ay ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxaa la sheegay madaafiicdaasi inuu ku gubtay gaari cabdibile ah oo ay lahaayeen ciidanka sirdoonka ee dowladda federaalka dhanka bakoolna ciidamada mujaahidiintu waxay maantay weerar qorshaysan ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa afaafka hore ee garoonka diyaaradaha degmada waajid kuwaasi oo ilaalo ka hayay diyaarad ciidankooda ugu soo degaysay garoonkaasi dhanka kale jenaraal sare oo ka tirsan militariga yuhuudda ayaa sheegay inay danaynayaan wadahadal iyo xabad joojin la gaaro sida uu sheegay wargeyska new york times jenaraalka ayaa sheegay inay muhiim tahay in wadahadal laga gaaro dagaalka xataa haddii ay fursad siinayso arrintaasi muqaawamada wuxuu sheegay in xabad joojintu ay muhiim u tahay in yahuuddu ay helaan boqol iyo labaatan maxbuus oo laga haysto dhinaca kale waxaa isa soo taraya jenaraalada quusta ka muujinaya dagaalka taliyaha qaybta dagaalka guutada naxaal ee yahuudda ayaa maanta sheegay in guutadaasi ay ka dhinteen konton askari kuwaasoo lagu dilay dagaalka ghaza oo lugaha la galay maalinkii laba boqol iyo toddobaatanaad dhanka kale madaxa maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa samaystay muddo kordhin hal sano ah kadib markii uu dhaqaale fara badan siiyey xildhibaanada maamulkaasi oo u ansixiyey muddo kordhinta siyaasiyiin kala duwan oo mucaarad ku ah axmed madoobe ayaa diidan arrintan kuwaasoo xildhibaanada horey ugu sheegay inaysan ansixin muddo korarsiga uu doonayey hase ahaatee xildhibaanada fadhigoodu yahay kismaayo oo kulan maanta yeeshay ayaa hogaamiyaha maamulkaasi u kordhiyey muddo hal sano ah taasoo dheeraad ka ah muddo xileedkii horey ugu qornaa dastuurkooda waxaana arrintan ka dhashay muran iyo mucaarado ka dhan ah axmed madoobe ugu dambayntii cilmi baaris lagu sameeyey dalka maraykanka ayaa lagu ogaaday in soomaaliya uu ka baxo geed dawo u ah cudurka kansarka cilmi baarista oo ay sameeyeen jaamacadda gobolka georgia iyo macaahid kale ayaa lagu ogaaday in geedka beeyada uu dawo u yahay cudurka kansarka geedka beeyada ayaa ka baxa soomaaliya iyo qaybo ka mid ah itoobiya waana geedka laga gurto xabagta fooxa cilmi baarista ayaa lagu sheegay in geedkan uu ka mid yahay geedaha dawooyinka laga sameeyo kaasoo soomaalidu ay ka isticmaalaan fooxiisa si ay u carabsadaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
sida aad ku dhagaysanayseen wararka caalamka dowladda itoobiya waxa ay ka hadashay kulankii fashilmay ee ku soo dhammaaday magaalada ankara ee dalka turkiga una dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladda itoobiya haddaba waxaa idinku soo maqan waraysi oo ku saabsan kulankaasi iyo sababaha uu fashilmay waraysigan waxa aynu la yeelanay aqoon-yahan ibnu muflix ugu horeenna waxaan weydiiyey waxa uu daarnaa kulankii ka dhacay dalka turkiga ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladda itoobiya dee horta waxaan waxaa la yidhi hal hal boland nil xalaala ma dhasho nimankani waa nimankii uun weligoodba xaraashliyaasha ahaa etoobiya inay diido xasan sheekh iyo shirkaas meesha lagu qabanaya waxoo dhanna wax markii hore intaba asal ahaa ma ahayn waxa wuxuu iska ahaa un qowda maqashay waxnaha u qaban qolyahan soomaalida ahee makasta wax magaradka ahee aan aqoon fiicanna lahayn oo ku filana waxna garaynin baa maskaxooda la jeedinaya mooyeene hawshan weligeedba way socotay shirkanna shir marka hore inta la aadayna faa'iido lagama sugaynin waxaan faa'iido looga sugaynin markii horentaba nimankan matalahaya soomaaliya matalahaya dhulkaas islaamkaas matalahaya niman gacanta wax ugu jiraan ma ahayn ninkuna sidiisa markii laga hebeysto ama wax laga dhegeysanaya ama shirkiisa la xiiseynayo ama loo imaanayo ama loo soo joogsanayo waa markuu nin wax haysta uu yahay oo mathalan haddaad maanta haysato ii sheegay shilimo haysato qof kasta waa ku imaanaya waa ku salaamhaya ha xaaji baa lagulahay adoo caran ahoo waxaad garanaysa jirinoo doqona laguu yeedho xaaji laguu yeedho waxa xaaji laleeyahay adi mehe waa shilimada wey sababtoo gacantaada wax ku jiraan qofku marka markay gacantiisa wax ku jiraan oo qof gacantiisa wax ku jiraan oo asagu waxa uu haysto wax maamuli karo waxna diidi karo waxna aqbali kara yahay yaa shirkiisa iyo wadahadalkiisa iyo socodkiisa iyo la fadhiisigiisa iyo wax la qaybsigiisa yaa intoo lagu xisaabtamaa marka nimankan markii lasoo aruuriyo waxaa weeye shirkan shir asalkiisa horena wax gacan ku jira ma ahayn wax wuxuu iska ahaa uun waxna u qaban qabada maqas dadkan soomaalida ee xoogay attentionkooda kacsan yahay lagu dajiyo ha lagu jeediyo iyo qodobka labaad oo ah in maxaa la yidhaahdaaye lasoo baryo abiy axmed in lasoo baryo oo la yidhahdo no hota hadee annagaa meesha matala muuse bixina madax banaani meesha kuma haystee wax walba waan siinayna annagana soo maro oo waan ka noqonay intaa tirahdaan dowladda federaalka iyo yaan heshiis la galay dhaha kabacdina meeshaas halkaa lagu wada wax lagu shaha lagu wada cabo xoogayna lagu yar kala goosto oo ogo etoobiya la yar rixrixo la ligligo sidii maxaa dhihi jiray labado milyan saddexdo milyan looga helo mashruucu intaa unbu iska ahaa intiina haddee etoobiya marka hore way la socoto marka hore haddii wax kuwan ku og tahay muuse bixi heshiis lamayan gasheen ee aayar bay dhinaca kale iyo mar lahayd marka intaan weyaan wax hadda sii weyn oo hadda kusii jira ma jiraan laakiin ibnu muflix dowladda federaalka waxa ay sheegtay inay iyagu diideen damaca itoobiya sidaasina uu ku fashilmay kulanka ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga akhi horta markii lasoo maxaa la jira la fiiriyo saan kuu sheegay nimankani gacan wax uguma jiraan marka waxaa weeyaan waxaa leeyahay neef gowracan geeda kama guda un weeyaan nimankan mooyaane wax meeshan hadda hadduu mid stambar noqonayo hadduu mid joomin yahay midna wax kuma jiraan waan cilaynaya waxaan ku cilaynaya waxaa waye horta kow iyaga oo jooga muqdisho oo bartaa fadhiya oo dowladda federaalkan nahayle oo somalilan matalaale oo muuse biixi iyo gurubkaas iyo nimanka somalilan la baxay ama beesha dhexe hadda soomaalida u taqaano hadda wax sii weynba maba sii jiraan gadabiirsana dhinaca u go-ay iyo intii la halmaashay dhulbaantana horbay oo la dagaalameen hadda keligoodba meesha kusoo hadhay laleeyahay nimankaasna in maxaa la yidhaahdaaye meesha ay joogaan iyagoo taasoo dhan ay og tahay dowladda etoobiya iyo intay kuwan ka leexatay muuse bixi u yeehatay ee soo qoorqabatay sidii ay yar oo lasoo lasoo lasoo carbistay ay soo qoorqabatay oy meeshii la arsaba keensatay waraaqa saxiixatay waraaqda marka hadday og tahay etoobiya waxa la yidhaahdo dowlad federaala jirta ama soomaaliya cid kale ay uga hibaysanayso ama ay sugaysoba in wax laga qaban karo ay rajaynayso kow horta muuse bixi uma yeerteen qodobka labaad eryadii kasoo baxaya etoobiya waxay ahaayeen erya jesjes waxay ahaayeen eryo isku hadlayna waxay ahaayeen ereyo maxaa la yidhahdaa ii sheegay yasitaan iyo ay ku jiro maxaa la yidhahdaa quursi ku jiro oo wax dowlad inay meesha ka jirin bay cadaynaysay waxaa maqlayseen oo dhegeysanayseen nin ayaa ka mid ah oo ragga etoobiya ka mid ah hadda jawahaya ma xasuusto oo maan dhihi kara tagaasoo hayaa inuu lahaa maxaaba laga hadlahayaa zaylac iyo looga hadlahayaa iyo meesha berbera maxaaba looga hadlay lughay maxaa looga hadlahayaa soomaaliyada tan hadda kuna hadlayaa anagu xukunaa buu leeyahy baydha baan haysanaa hiiraan baan haysanaa bayabakool baan haysanaa gadaan haysanaa gobolaa dhexaan ku jiraa yacni ninka nagala hadlahaya maxaa la yidhahdaa lug haya iyo nagala hadlahaya zaylac tiisaan joognaa oon asagii baan waardeynaa oo meeshaan joognaa aan ku xukunaa wuxuu ka hadlay muxuu waa kii lahaa tooska u barheen sida tooska u sheegahayay taa darteed saa darteed marka waxaa meesha ku jirta waxaa weeye nimankani hadda meesha jooga dowladda federaalka sheeganaya asal waxay yihiin soomaali way ka dhargsantay hadda in loo fasiro oo la yidhahdo waa niman noocaasa waa niman noocaasa waa niman noocaasa ma aha ninka hadda la dirin waa ninkaan garayno waa ninka garanaysa fiqi ah ee miskiinka ah ee wax badan aan la soconin weeye iyo wixii la halmaala xaas sheekhna waa ninkaad garanaysaa de weligiiba dhal etoobiyaan buu ahaa nin daba dhilif ah oon shaksiyad lahayn oon diin lahayn oon qadiyad lahayn oon santaag lahayn oo baktiga u sujuudo oon wax naf alahayn inuu xasan sheekhaan wax loogayahy wax la garanayo dadkoo dhan ka wardhargsan weye taamkii laga soo gudbo nimankan etoobiyaanka ah markii si dhab a loo maxaa dhihi jira warkooda aad u dhegaysato oo u daraasayso gobolka horta inaad ogtahay in kala way ku jiraan oo waxaa arkaysay shalay miya mise daraad in lasoo dhigahayay etoobiyaan ka banaan baxaya hargeysa ka banaan baxaya oo ku haya shacabkii waa takoor u hayo عنف بان سو عيدي كم بان لا يلي وحن باهناي سوالنا وين اعترافسن تهي ان قحوتي بان كنا هاي كم بان كنا هاي يعني heer waxay gaadheen iska daa ciidan iyo maxaa la yidhahdaa dowlad iyo iska daaya inay shacabkooda awood u yeesheen intay hargeysa ka dhex istaagaan inay mudaharaadaan wadooyinka buuxiyaan oo tiifiyo u yeedhaan bay gaadheen nimanka marka gobolka way hantiyeen gacantooduna ku jiraa wax cid laga wareysan hayo oo aan ka maxaa la sheegay ay ka baqahayaanna ma jirto waaya ibnu muflix turkiga waxa uu labada dhinac ku cadaadinayaa inay heshiiyaan oo waxa uu u sheegay in labadoodaba ay u siman yihiin ka waran sheegashadii dowladda federaalka ee ku aadanaa in turkiga uu yahay saaxiib la jira dowladda federaalka walaalna u ah dhinaca kale qorshaha laga leeyahay in kulan labaad uu dhaco bisha sebtembar ee sanadkan muxuu yahay
akhi horta turkiga waxaa la ogsoon yahay oo macruufa oon cidna ka qarsoonayn abiy axmed ninka meesha ku haya waa turkiya markii lagu biyo keenay maxaa la yidhahdaa nimanka tigaraha ku biyo keeneen heshiiskan xunka hadda kuwan federaalka shaqaynaya ka horba ay ku biyo keeneen ee arsababa boqol iyo konton kilomitr loo soo gaadhay ee ciidanka etoobiya la jebiyey horta ninka daroniska intuu ku taageeray garab siiyey maxaa la yidhahdaa tigaraa jebiyey ee dhulkan la samay ee buuraha ku guray horta waa turki waa kow taa in laeg umusa qabanin soomaaliya waa qodob qodobka labaad cadaadiska hadda la cadaadinhayo qoladan soomaalida la cadaadinhayo waxaa la cadaadin kara ee cagta la saari karo waa qoladan soomaalida ah sababtoo ah waxaa la ogyahay dad dhintay oon damiir lahayn oon wax diidi karin oon yaa wax dhihi karin yihiin baa la ogyahay laakiin abiy axmed waxaa la ogyahay inuu wax diidi karo oo dhihi karaa yeeli maayo saa darteed maxaa la yidhahda ii sheegay ninkii tabana daran unbaa tunka la saarto oo tunka laga fuula oo lagu istaagaa nimanka marka niman masaakiin ah turkiga marka inuu waxaan dadka magaca loo qurxinayaa mooyeene already barnaamijkan iyo wixii laga lahaa iyo go-aankiisi markaa la gaadhay ee waan lagu dhawaaqi karin hadda maadaama aan lagu dhawaaqi karin oo arrinta aan lagu dhawaaqi karin waxaa la rabaa marka wareeg labaad baan samaysanaynaa iyo sheekadan waa muddo dheeraysi kii hore isku afgaran weyne kan dambe isku afgaran doonaa sidan bay noqon doonta waxaasaan ku heshinay waxaasaan ku heshinay waxaasaan ku heshinay yacni mashruuc waxa weeyaan hadda la dejiyo oldeedna dhammaystirmay xaaliyan wuu dhammaystiran yahay laakiin marka lagu dhawaaqaya dib loo hayaa shirka haddaba in lagu dhawaaqa la rabaa heshiis baan gaanay la yidhaahdo madaxa waxa lagaga istaagan waa kuwan soomaalida turkigu marka sidiisaba waa cadowga wadan kasta oo muslim ah ciraaqtuu ka dhigaan ogeyn suuriyatuu ka dhigaan ogeyn maxaa la isheega soomaaliya wuxuu ka samaynaya balad wuxuu ka wadaan ognahay yacni waa cadowga koobaad ee dadka muslimiinta ay leeyihiin asaga iyo saddex waa saddex cadow dadka muslimiinta maanta meel kastoo jooga saddex cadow bay leeyihiin waa turkiga iyo nimanka la yidhahdo imaaraadka iyo sacuudiga saddexda haddii ilaahay baabiyo islaamku wuu guulaysan meel buuna gaari aan usoo noqo marka tan saaxiibtinimada ah turkigu dan buu soomaaliya ka lehay oo waxaad ogsoon tahay dekedii soomaaliya iyo eerboodka soomaaliya dhaqaalihii ilihii soomaaliya oo dhan inuu tur gacanta ku ogsoon tahay haddii marka taako gacanta uu ku hayo niman iyaga gacanta lagu hayo ay ah oo carbisan oo god ku jira ma hadli karaan wey jawaabtu jawaabtu waa maya ma hadli karaan waa niman maxaa lagaa gacan ku jira oo la haystayaal ah oo loo qoro oo loo yeedhiyo waxa la waxay rabaan laga samaysto qodobka la saddexaad ee meesha ku jira waxaa weeye nimankan turkida ah waxa kuwan soomaalida ay maxaa la yidhahdaa ay u cadaadinayaan waxaa weeye waxay rabaan hal dhagax bay rabaan laba shibir inay ku dilaan waxay rabaan inta etoobiya halka ay ka galaan oo saylac etoobiya ku fadhiisato iyo marka haddii marda saylac qabsato hargeysana way haystaa oo cid ka murin karta ma jirto waa ogtooda oo baarataa in la fasiro marka waxay rabaan deked weyn oo caalami ah oo tanberkabarbere ka sii weyn inay meesha ka dhistaan waxa maalgelinaya ee dhisahaya ee dabada ka waday ee riixayana qeybbuu turkigu ka yahay wuxuuna rabaa dhaqaalaha wadan ii sheegay ganacsiga wadankiisa iyo xusuusaarkiisa inuu etoobiyadan boqolka malyan ee aan waxba haysanin ee duurka ku jirta il dhaqaale haysanin wax kasoo geli haysanin inuu ku harqiyo oo meesha uu dhaqaale iyo ka sameeyo oo kambanihiisa keeno oo ganacsigiisa in iyo awdba barta uu kaga xidhmo etoobiya kuwan soomaalidana muqdisho ka haystaa iyo eriyadeedu ka haystaa iyana nuxaan kaga xidhmo si marka ay labada ugu suura galaan waa inuu dhaho anaa dhexdhexaadinaya soomaaliya iyo turkiga etoobiya anaana isu keenaya sidaa darteed inuu guul ka sheegto marka hadhow labadooduna oo mid walba yidhahda kana uu il kula kula dhaqmo oo yidhahdo dhaqaalana waan ku siin oo berkada waxaan kuu dhisi meeshaan kuu dhisi dekadaan kuu dhisi maalgelina wuu qaadan dekada dhistaankeedana baasintayba ku qaadan ila dhaqaale iyo danihiisaa ku jira etoobiya sida si leegna soomaaliyana danihiisaa ku jira ugu haystaa oo dani dhaqaale iyo dhaqaalu ka lehay saa darteed marka waa inuu keenaa labadii ilood uu rabay inuu dhaqaalihiisa ka samaysto ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto asagoo wuxuu ka keenaa ha noqotee waa inuu labadii marka labadii heshiis waa inuu u yeeshaa marka haddii marka uu yidhaha mid baan la safanhayaa oo kalaan ka safanhayaa waxaa buuxaya dhaqaale ishaa buraysa si marka labada dhaqaale isu waafajiyo ayuu wuxuu rabaa labadii inuu cadaadiyo wuxuu cadaadin kara waa kuwan soomaalida ah kaana waxay rabu yar khafiif fadhiya aakhir wada meena markuu ugu markuu ugu fiican yahay ugu lito waa maruu dhaho yacni waxaan ku heshiinay dowladda soomaaliya inay maxaa dhihi jirayso ayaan ku faragelisay heshiiska muuse bixi iyo somaliland sidaana maxaa la yidhahda somaliland la yidhahdo heshiiska waan oga noqonay qoladan soomaalida ee muqdisho joogta ayaa dowladda dhexe ah waan isku afgaranay heshiiskii aan somaliland la galay waan ka noqonay lakin waxaan heshiis la galay dowladda soomaaliya heshiis la galay xasan sheekh iyo dowladdiisi baa maxaa la yidhahda ishagayaan heshiis la galay sidaasna maxaa la yidhahda muuse bixi iyo golaha ma hadli karaan kuwaas waa masaakiin gacan wax kuma hayaan waa lagu taagan yahay barnaamijku marka waa barnaamij qodo dheer oo aad iyo aad u qodo dheer weeyaan akhiyow halkaasuu ku hayaa dowladda etoobiya waxa ay ku adkaysanaysaa in ay fulinayso heshiiska lagu siiyey qayb ka mid a badda soomaaliya xilli dowladda federaalka ay etoobiya u sheegtay in bad ay siinayso weliba saldhig militarina ay ka samaysan karaan haddaba maxay tahay sababta ay dowladda etoobiya u diidan tahay in dowladda federaalka ay ka saxiixato bad iyo saldhigba oo ay ugu mintidayso fulinta heshiiskii addis ababa lagu gaaray
akhiyo dhowr qodob baa ku jira meesha horta kow dhulkan somalilan lagu leeyahay nimanku horta wuu dhow yahay xagga deegaan ahaan iyo wadan ahaan iyo maragtin ahaan horta wuu dhow yahay waa qodobka koobaad oo markii la yidhahdo koonfur la yidhahdo muqdisho meesha ugu dhow maxaa la yidhahdaa ama kismaayo markii la yidhahdo yacni aad bay u kala fog tahay afar boqol shan boqol oo kilomitir wax ka badan bay yaalayaban ay isu jiraan dhulkaas ay wax kasoo wareegi karaan waa qodob qodobka labaad dhulkan soomaali galbeed loogama baahna xaggaas markii lala galo bahalka lala galo si istraatiiji si maxaa istraada oo dhaqso ah ayaa waxaa loo gudbi loo galayaa marka laga soo gudbo boorama laga soo galaba toos waxaa loo galaya etoobiya loo galayaa waqti badan kama qaadanayso waa qodob labaad qodobka saddexaad nimankan ka dagaalama soomaaliya ee gudaha soomaaliya ku jira ee soomaaliya koonfur ka dagaalama meesha ma joogaan oo cabsi laga qabo inay ama wax qarxiyaan ama wax dhigaan laga qabana iyadana ma ay jirto waa qodob saddexaad qodobka afraad nimankan meesha jooga maamulka ah ama deegaan ahaanba meesha u degan waa niman hayna ah dadkan koonfur dega waa dad anafale etoobiya way yaqaanaan way isgaranhayaan wixii ka dhacay labadii kun iyo maxaa la dhihi jiray lixdii baa la ogaa etoobiya marka inay ku degdegto koonfur maxaa la yidhahdaa ma sakhira oo ma sahlana way ku gubatay faraha kaga gubteen muqdisho ilaa iyo waxaa dhihi jiray xuudka xuudbeenaadka waa tii lugeynaysay qodobka lixaad etoobiya ay u tarkiisinaysay waxaa weeye barnaamijkaas waa in nimanka la yidhaahdo haddaan nahay dowladda etoobiya waa in difaacaynaa jabuuti waan ka difaacaynaa oo hadda xeesad baan arkaysa ilaa shari ilaa darra taagnid oo lalahay jabuuti waa jibad aru dhisaysa oo kusoo hubayna somalilan inay lahayn oo meesha muuse bicilo soo istaagna waad arkaysay oo uu rabo inuu extension ku samaysto oo ku kordhisto oo haddana mar kale uu ku darsado uu rabo waan ka difaacayna waa kow qoladan kaleente ee koonfur ka imaanaysa ee dhulbahanta usoo horreeyana waan ka difaacaynaa waa laba kuwan dhalinyarada ee maxaa dhihi jiray ii sheegay argixisana waan ka difaacaynaa barnaamijkana marka waa barnaamij nimankana inaad ogsoonta in kale mooyaane waxay ka hadlaan siyaasiyiintooda waxay ka hadlaan qalbigay ka hadlaan kama hadlaan maskaxda kama hadlaan wuxuu yidhi ninka dhihi jiray ii sheegay fesha cali guri dhihi jiray maruu reer ka hadlayay wuxuu yidhi maskaxday ka taliyaan buu yidhi kuwana waxay ka taliyaan qalbigay ka taliyaan ka taliyaan waa runtii qalbigay ka taliyaan oo wax masiir ah oo dambe ay ka fikirhayaan oo dhulkoodii cadowgan etoobiya ee meeshan jooga dhulkan haysta kuwa siyaasiyiintooda ka mid a waadaan maqlaysa inay lahaayeen etoobiya maxaan ku diidaynaa soomaali galbeed waa dhul soomaali waa dhul somalilan ka mid ah fiiri soomaali galbeed waa dhul somalilan ka mid ay kuleeyihiin oo etoobiya maxaa dhihi jira weban horaanba etoobiyaan ahayne maxaan u diidaynaa yacni fikirka nooca ah dad aaminsan oo aad u liita oo fikirkooda liitaa siyaasiyiin meesha ka ah taana way tarkiisinaysaa oo dadka intay soo dunto inay maskaxdooda qabsato dhulkana si tartiiba oo bilaa buuqa oo qabow inay ku gasho waxaa sideedaad ama toddobaad oo ayana qoob kalente ah awood maanta ay ka cabsanayso oo soomaaliya oo koonfur oga imaan kartaa ma jirto totally waa maxaa dhihi waa habaan mansuuran wax ay ka baqayso xataa maanta dadka laasqori baan qabsanaya oo laasqori baan degaya oo laasqori baan maxaa la yidhahdaa ii sheegayaan degan ka samaysanaya cidi kama difaaci karto oo ciidan maanta difaaca oo soomaali la yidhahdo meeshii ma joogaan kama hadlahayo biqadi nadar nimanka maxaa dhihi jira dhalinyarada hawshooda kama hadlahayo waxaan ka hadlayaa kuwan dowladda sheeganaya maanta ay isu bootaynaya isayaan baan ka hadlaya cidna ogama cabsanayso waxaa sideedaad ama sagaalaad oo qodobka la noqonaya etoobiya haddii qoladan iswaalaan oo ay diidaan ciidankeeda koonfur jooga kaliya kala baxaysaa intaasaa ku filan iyaga dadset wax kale oo sii soconaya ma jiro wax soconhaya wax sii gudbahaya ma jiraan hadday intaa la baxdo oo intaa dhalinyaro isu fidiyaan muqdisho la fadhin maayo oo baydhabo la fadhin maayo oo kismaayo la fadhin maayo oo beledweyne iyo maxaa la dhihi jiray sheegar meesha la jowar la fadhin maayo oo dhuusamareeb iyo la fadhin maayo cadaada la fadhin waa la kala qahaya xaqiiq jirta weeye weyna ogsooyin taa iyadaa intaasoo qodob iyo in kalento hadda aan ka gaari karno wareys uu ugu dheeraanhayo baa waxay tarkiisinaysaa in nimankan somalilan ay nimankani ay xaggooda u xaqliyaan kuwan ay ka ay ka leexdaan taas intaasoo laisku daribaa ma rabaan madahan ay sheegayaan iyo waxaan oo dhan badda markii loo marhayo xaggee la mari laga soo bilaabo min garacad ilaa iyo maxaa la yidhahdaa badamidow markii la imaado inta u dhaxaysa dhulka ka sokeeya oo dhan ee loo gudbaya badda loo gudbaya nimanka yarka hoteedsan xaggee la aado xaggee loo mari tan laakiin gaarigii aroorti meeshan ka baxa intuu tago oo wax ka soo qaado haddana maxaa dhihi jira duhurkiiba ertaba soo istaaghayaa marka saas ayay u keenaysa intaas dhan baa keenaysa waad maasan tahay kaasi waxa uu ahaa ibnu muflix qaybta labaad ee waraysigana habeen dambe ayaad dhegaysan doontaan insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag cabdi bare oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka ayaa waxa uu ka hadlay lacagaha malaayiinta ah ee ku baxay safarada uu galo xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegayaa in ka badan siddeed iyo toban milyan oo dollar in lagu bixiyey safaradaasi dowladda maanta jirta waxa lagu hadda lagu tilmaami karo tilmaama waa dhaaftaba maxaa yeelay waddadii jihadii ay ku socotay oo loogu talagalay jaahaynbay jaha ahayn bay qaado dalkii waxay gelisay jaha wareer siyaasadeed oo khatar ahay gelisay dowladda maanta jirta laguma tilmaami karo dowlad laguma tilmaami kara waxaa lagu tilmaami karaa koox dalka loo soo diray oo layidhi dadkii dalkii iyo dadkii hala hala xaraasho hala baabi'iyo adduunkii wixii raba wadanka gacanta ha loo gesho yacni wixii dowladnimo la oran jira meesha laga saaro waa koox aad mooddo inay isku dhaarsadeen dalkan in gadaal loo cesho in ummadda la isku diro in aan cidna aan loo naxariisan yacni waa niman naxariista ka tagtay waa niman aad mooddi dowladnimadooda sida loo rangaraya aan aqoonba u lahayn oo dowladnimada u haysta mushaar yaroo la qaato iyo diyaarad la saaran yahay oo dalkii aad aragteen maanta meeshuu maraya waxa xamar ka socda waad aragteen waxa goboladii ka socda waad aragteen dalkii oo dhan meel kasta dagaal iyo xabad baa ka socda niman waxa u dirnaxaya maahan waxa wadanka dagaala ka socda iyo dhibaato ka socda ma- ma- waad arkaysaan ciidamadii qaranka sida loo baabashay lasoo tababaray waad aragtay maalin walba nimankii xagjirka hasay inta u u gurgurtaan hubkii ka urursanayaan oo ciidama oo ciidamadii loo leynayo oo wadankii loo baabiinayo oo haddana ninkii dalka u dhaartay uu sharcigii dalka ku tumanayo oo intaasoo meyddaas uu diyaarad iska raacayo yacni waxaad moodaan leeyihi riwaayadaas fiirso markii wax dhacaanba meel u duul marka laguma tilmaami karo waa dowlad soomaaliya laguma tilmaami karee anigu waxaan ku tilmaami karaa yacni bahashayeyda markay soo yaacdo neefka ay qabsato hal mar hay neefkii ku degaysaa toban daqiiqa wax ka yar bay lafihii isu soo ururinaysaa nimankaanu dowladnimadii waxay ka dhigeen sida yeydaas inay shanba meel u kala tuuraan oo ummadii isku diraan oo wax ay cafinhayaan ma leh waxa qaylo deganaya waad maqlaysaan waxa xamar ka socday waad ujeedaan adduunka taariikhda ma dhicin meel ay ka dhacday meel qabuuro dad ilaahay een, bini'aadana oo ilaahay xarimay oo ilaahay u xarimay yani inta ilaahay yani karaameeyey karaamaysan oo markuu xataa bini- b- banaanka joogo ilaahay karaameeyey adduunka kama dhicin wadan saanu kala sameeya oo xabaalihii soo qufahaya oo haddana le qofkii la baxaya waa inuu lacag bixiyaa waa inuu muxuu ahaa ee shati goostaa haddii adduunka kama dhicin xa- xabaalo inta lasoo qufahayo dadkii bini'aadanka ahaa oo ixtiraamka lahaa in la yidhahdaa waa bedelaynaa ama ganacsatadaan siinay ama dowladda u baahan dowladdu hadday jirto dhul malaayiin dhul baa jirta oo oo bannaan oo baa jirta ma ahan in la yidhaahdo xabaaliha lasoo qufo waxaan si aad uma xumahay niman wadaada sheeganayo oo taariikhda ba- baal dahab dhinaca diinta kaga jira inay inta fadwoodeen meeshii tageen ay leeyihiin een, muxuu ahaa diintu waa qabtaa dadku in lasoo saaro dowladdu hadday u baahan tahay bal nimankaas hal aayad iyo hal xadiis ha ahaato noocay doontee bal ha soo soo- ha soo sheegin oo leeyahay dowladdu meel hadday u baahan tahay dhulkeeda dadka way ka qufi kartaa yacni wadaadadii baa xataa waxay noqdeen ganacsi noqday nimanka wadaadada meesha ka muuqday oo taagnaana waa niman haddii ayagu dowladdu hoteella u degan oo nina u degan yahay hotel jasiira nina eh, hotel dayax u degan yahay Eh, ninka la yihahda cali wajiis waa nin isagu taariikhda madow mugdi ka galay oo qabyaalad guutay oo muxuu ahaa xataa een, meesha uu u taagnaa keliya shirkad asagu uslahaa oo la yidhaahdo rooda janna la yidhaahdo oo qandaraas ay ku qaato asagoo labaatan- laba- laba- labaatanka doolar lahaa Een, sheekh bashiir ninkan leeyahay isaguna waa ninka hotel jasira dowladda u degan ilaa xilligii triibka laba kun iyo lix iyo toban ilaa hadeer nin wuxuu u degan yahay een, hotel jasiru degay waa ninka sheekh bashiir ee wadaadka sheeganaya hotel buu degay iyagaa bila ka bixiya cali wajiisna wuxuu u degan yahay hotel dayax buu degan yahay hotel maaragtay een, hotelka ma- ambaashada kasoo horjeeda weheliya kasoo horjeeda u degan yahay waa ninka maalin kasta marka xasan ka qayliyo masaajidka kasoo dhex qayliyo ninka u hadla oo beenta sheega oo wuxuu doono diinta isaga hadlaya weeye cali wajiis taariikhdiisa haddaad shi- hadda wuxuu ka hadlayay siyaasad buu ka hadlayay maalowta wuxuu ka hadlayay een, puntland iyo een, ha- dowladda dhexe isku ma haystaane madaxweyne deni iyo waxa is haysta buu yiri oo dan siyaasadeed ka haysta een, xasan sheikh hadduusan hadduu- hadduusan siyaasad ku jirin oo xasan xaraashi tiimkiisa u shaqayn maxaa baddaa gashay cali wajiis waxaan kaloo ku xasuustaa laba kun iyo shan iyo tobankii masaajidka filla soomaaliya ninkii ka yiri buu ahaa oo aan qarsoonayn een, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ha la karaameeyo oo sida rasuulka iyo loo karaameeyo ha loo karaameeyo waa jamcaha saas loo fadhiyo Een, wuxuu wataa magacii maxamed buu wataa bali cali salaam buu wataa buu yiri iyo magacii muxuu ahaa bin cabdulaahi aabiis buu wataa buu yiri xaaskiisiina seynab seynab baa la jooga xaaskii seynab buu seynab buu qabaa marka waa in la waa in la waa in- waa in la xushmeeyaa oo sidii muxuu ahaa een, asxaabta loo xushmeyn jiro loo xushmeynayaa ma nin wadaadaha waxaa ku hadla oo masaajid la soo hor istaaga waxaa u muuqatay hoteelada laga bixinayo iyo inay dulmiga xasan sheekh ku taageeraan maanta wadaad- wadaadada kale ma yimaadaan maxaa asaga ka hadalsiiya maxaa meel kasta uu u taagan yahay oo hadda meel siyaasad uga hadlahaya dadku sheekh cali wajiis baa yidhahda anigu waxaan idhahdaa shaydaan cali wajiis baa idhahdaa marka aqoon baan u leeyahay nimanka hadda xamar joogana wax aqoon baan u leeyahay waa nimankii saan oo kale jidka jayga boqolaalka qof naga kacshay oo yiri dowladdaa u baahan oo ka bacdina malaayiin qof ka gatay oo hadda aragteen waxa sare ka dhisan iyo waxa gurya ka dhisan arkaysa dadka magacaas waa u sameeyaan wadankiiba ii xaraasha gacan buu hoorsanaya adduunkiibuu tagay waa baahannahay war meeshuu dalkiisa odhan lahaa beeraha ha lasoo saaro oo wadanka wacyigelin lahaa oo wadanka isu keeni lahaa oo ummadda isu keeni lahaa wuxuu leeyahay cidna u istaagi maayo kooxdeennaana wax walba qabsanayna inteennana dowladnimadii ah waad aragteen waxa ka taagan meesha la yidhaahdo saybiyan waad ogtid waad ogeyda muxuu ahaa ee, guryihii bangaariyada inta la xaqay dad in lagu wareejiyey hadda waxaa la xaaqaya wasaaradda howlaha guud baa hadda muxuu ahaa dad la siinaya wasaar hadda waxaa laxaaqaya kale wasaaraddii wasaaraddii caafimaadka oo daljirka doosan ka soo horjeeday wadankii oo dhan ninkaanu waa beecinhayaa meel uu cag u dhigahaya lama arko sidaasaan marka waxaan ugu baxshay xasan xaraash ugu baxshay xasan dulmi qaran ugu baxshay xasan xabaalo quute kooxda dulmi qaran hadde miyaan istaahilin de dalkii meeshay u soo jeensan lahaayeen oo dalka horumarkiisii u istaagi lahaayeen diyaaradbaa lagu baxaya wuxuu hadda marahayaa laba sana hadda u buuxsantay labadaas sano wuxuu marahayaa toddobaatan iyo laba safar buu marahayaa iyadoon tii kale la gaarin lacagta ku baxday ma ogtihiin sideed iyo toban milyan iyo kalkoos baa ku dhaxday sideed iyo toban milyan iyo lix boqol sideed iyo toban milyan saddex boqol iyo afartan iyo toddoba kun baa ku baxday oo diyaarada miyaan waxa arrimaha bulsho miyaa wax loogu qabteen baarlamaan ma jiro dalkii baarlamaan ma leh waxaad moodaa baarlamaanka shimbiro fadhiyo meesha fadhiyo calaq loo tuurayo sidii biisa soo orday markii mid hadlaba xoogaa calaq u tuuraya boos baan ku siinhaya dhul badan baan gadahaya boos baan ku siinhaya xoogaagaan qaado baa baarlamaankii noqdeen baarlamaankii wuxuu noqday agags meel iska fadhiya oon waxba ahayn war dalkii khatartaasu ku socdaa oo lacagtii ummadan mashaariicda lagu bixin lahaa oo laamiyada loogu dhisi lahaa oo caafimaadka loogu waxayn lahaa oo waxbarashadii firi looga dhigi lahaa oo dalka horumar lagu gaarsiin lahaa wuxuu ku bixinayaa laalu wuxuu ku bixiyay laba qaybood wuxuu nimankan yaanyuurta u baxsho baarlamaanku sheega wuxuu ku bixiyey oo ku laaluushay iyo wuxuu diyaarad ku saaran yahay diyaarad u saaran yahay iyo wuxuu hanti ku booyo guryo ka dhisanayo intaasaa wadankii noqda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي markan ah waa xalqada siddeetan iyo labaad ee xubinta caafimaadka waxaa aalaba soo jeediya doctor qarax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor noo sharax ah waa caabuqa ku dhaca kalagosyada waaweyn ee jidhka ku yaala بسم الله الرحمن الرحيم أن أدي أدا أم حسن تحي أن osteoarthritis أما عابقة كلها كالجوشة واوين most commonly type of joint diseases which affects the entire joint it affects the weight bearing the weight bearing joints such as knee hip cervical and lumbar sacral joints and ankles and also eh, macnaheedu waxaa waaye xibnaha biniaadanka jointis waxaa la dhaho ama xibnaha waa waa badan yihiin laakiin cudurkan wuxuu ku dhacaa meelaha ugu waaweyn xibnaha waaweyn uu ku dhacaa sida eh, kuwa culays sida xambaara ama culayska hayo sida jilbaha eh, miskaha anqawyada laf dhabarka qeybteeda dhexe iyo kuwa ugu hooseeyaba inta wuu ku dhacaa marka calaamada lagu garto waxaa kamid ah cudurkan horta kow waxaa kamid ah calaamadiisa inuu muddo socdo several years sanado badan inuu qofka hayo oo aan ahayn cudur markii uu qofka dhulka dhigaya ma aha waxaa loo kala saaraa macnaha early stage iyo late stage calaamado mar hore la arkayo iyo kuwa dib ka soo bixi doono kuwa ugu horeeya waxaa kamid ah joint pain xibnaha ku xanuuno reduce range of motion macnaheedu hadba darajadii lugaha ku kala fidin jirtay xibnaha ay ku kala fidayeen yaa yaraanayo Crib- cribitaas oo ah inay dhawaaq sameeyaan ama qac ka yeerto kalagoysyaas iyaga ah calaamadaha dibka imaanaya waxaa kamid ah unable to walk qofku inuu socon waayo deformity qallooc inay imaado joint swelling xibnihii inay bararaan haddaan ka sheekeynayay stiffness during resting especially morning inay adkaadaan qofka subaxii oo kale hadduu mashquul u fariisto kale uu ku daaho ama meel uu fariisto daaho inuu hadhow kala bixi waayaan waa calaamada lagu yaqaano Eh, cudurkan markii qofku dhaq- isbitaalka imaado waxyaalaha go-aanka looga gaaro cudurkan waa qabtaa la dhaho waxaa kamid ah waraysi iyo calaamadii hadda clinical pictures calaamadii aan soo sheegay eh, radiological oo ah noocyada kombyuutarada qaabilsan in lagu baaro meelahaas oo dhan Eh, daaweyntiis waxay noqonaysaa mid non pharmacological ah oo ah daawada isbitaalka taalla ma aha xaafadaaba laga heli karaa haddaa adiga samaysid oo waxaa kamid ah inaa miisaanka iska ridid miisaanka si lagu ridi karana waxaa kamid ah almiito iyo inaad cuntada xoob kale aad cuntid sokortana iska yeleysid iyo burka waxaa kaloo kamid ah heat and cold marna inaad isku kululeysid joints la kululeeyo marna la qaboojiyo swimming dabaasha waa muhiim maadaama qofka markuu dabaalanayo uusan jug ku dhufanaynin ama xoog uusan saaraynin xibnihiisii isbitaalkana waa laga helaa Een, pharmacological therapy oo mar walba aan ku celiyo ah daawada isbitaalka taala waxaa loo yaqaanaa pharmacological therapy ama pharmacotherapy taasaa laga wadaa isbitaalka hadduu yimaada daaway leedahay marka haddii calaamada isku aragtid isbitaalka soo booqo wabilaahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde ayaa soo bandhigay siddeed askari oo ka soo goosatay maamulada shisheeyaha ku daaban anigoo ah maxamed ducaale xuseen ka imaad nimankaas murtadiinta ah meeshaan ka imaaday ay tahay weelcaadi haddana ku sugan degmada ceelcadda lix bilood ayaan ku jiray marka haddana ilaahay baa ku mahadsanoo iga keena wax walba adi horta baa un adi shaydaan nimankaas ugu qaad aniga kolka id hore nin yar iska yarnoo ahay markana haddana ilaahay baa ku mahadsanoo haddana iga keenay tobabar saddex bilood aan ku jiro litobreha meesha la yidhahdo weelcaadi ka niman soomaaliya litobreha saddexdaas bilood markaan ku jirna waa in dhammaadaan nagula yiri marka meesha iyo iska joog marka waa fiiri marka inay anficinin arkay gaalnimo tahay waa iskaga soo tagay aan meeshaas wax hadda dhibaato kaleeto aan la kulma lahan laakiin noloshayda iyo diintayda inay anfacayn sida iyadan dhar aan fiiri oo arkay markana waa iskaga soo tagay hadda marka haddana waxaan ku sugan meesha waxaan waxaan dhihi lahay dhallinyarada soomaaliyeed oo meeshaas ku jirta ha iskaga imaadeena mujaahidiinta islaamka isu soo dhiibeena wax dhibaato hadda anigan la kulmi ma lahan marka waxaan dhihi lahay dhallinyarada ha iskaga imaad meeshaas wax dhibaato lamaanan kulmin si wanaagsan baa liisoo dhowey wax dhibaato aan la kulmin ma lahan oon si sharaf leh lisoo dhowey magacayga waxaa waaye xiish caweer cabdishabeel da-dayda ay tahay labaatan iyo kow sano cayl waaqaa hadda ka yimaada baar dheeraan marwan ka galay murtidinta waxaan ku jiray saddex bilood iyo labaatan beri kadibna waan meesha waan anaaba sida sidaan ugu jiray sida badan waa dhibsaday baan kasoo baxay baar dheer adc baan ku qaadan jirnay tababarka soomaaliya baan tababariis niman af soomaaliya ku hadlaya caqabadaha hadda waxa igu soo dhaliyey daryeel baynan lahayn oon lagu daryeelaynin magaalaad u bixi karin ooda dhihi karin wax baan soo gadanayaa wax cid wax kuu soo gadayso wax kuu dhaqaysaa ma jirin oo maan ku siinin caafimaadkana waaba jiran kartaa waa dhiman kartaa mawaa cid ku fiirinaysa ma waleeba hadaa jirata xitaa waa aday le isdaaweyn karaa mana mana lagu diraya reerkiina ka sugaysaa inaad un wax kuusoo tuuraan oo markaas kadib aad isku daaweysid ayaga loogama rajo qabo inay wax ku siiyaanba si lagu baara ayaga isbitaal ay ku geeyaan loogama rajo qabo waa ku dhiman kartaa le qabadaasna waa aga soo baxay waxay dhahayeen waan liin qaadayaa waan liin qaadayaa muqdishoaan liin qaadayaa bay noo geliyeen saddexda bilood iyo labaatanka beri waan liin qaadayaa qajajac baan nagula waday muqdishoaan liin qaadaya bayna dheen diyaarad ba idi imaanaysa leelis saddexdaas bilood iyo labaatankaas beri subax kasta diyaarad afkoo lagu hayaa waa liin qaadaya marka idima aaminsanayn hadda inay yihiin baan aaminsana inay gaala yihiin baan hadda aaminsana sababtaan u aamina waxay tahay gaalada wadanka joogta hadda sida etoobiyaanka iyo waandheyskoo kale siday saaxiibaha ola yihiin baan la yaaba caqabada oon ku arkay saaid ummad kale oon usii nacan waxay tahay etoobiyaanka markay biyaha dhaansanayaan magaalada dhan si loo xiraayo hal nin wadanka annagaan leenahay hal nin oo soconaya male subaxii biyaha dhaansanaysa ateena aanan jiraynin wadaanan hal ruux usan soo maraynin murtidiinta xiraysa marka si u aaminayay baan la yaaba gaalada marka midaas waa midaan gaalnimada ugu saxiixa fariinta u dirla waxay tahay meeshaas inay isaga soo baxaan sida banaanba marka gaaladaas in laga soo baxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa aniga fariin ugu diri lahaa saaxiibyaalkayga ay toobad keenaan maasha allah maasha allah aad iyo aad si fiican bay iisoo dhaweeyeen saaxiibyaalkayga walaayada xakiimashaar maalin waxaan ka imaaday doolow waxaan ka soo baxay murtadiinta dan waxaan joogaa degmada calcado waxaan ku jiray muddo labaatan beri ah kadibna waan kasoo baxay waxaan baaq u diraya ragga saaxiibyaalkayga meeshaas joogo inay maarata ay kasoo baxaan murtadiinta ee muslimiinta kusoo biiraan kaalaska arga waa kaalaska arga arsaar nala soo dhawey si fiican baa nala soo dhawey kaas si fiican baa nala soo dhawey qurux badan insha allah cabdi cabdille ciise oo ka soo baxay nimanka murtadiinta ee degmada doolow ee gobolka geda haddana jooga degmada alcaddi nimanka murtadiinta muddo intileeg baad ku jirtaa muddo sideed beri ah shaydaan lagu qaaday ilaa nimanka murtadiin yihiin markaan u tagaan arkay insha allah haddana kasoo laabtay inaan ku noqdaan rajaynay rafaad aad u fara badan baa arkay dhib marka dee nimanka niman gaalaha wey waxaan tababalay etoobiyaan bay ahayn tababalay haddana ilaahay subxaana watacaala habaa yaa taqood musoo sugay inaan kasoo noqon insha allah tacala has ogaanaysaa xerada ilaahay subxana watacaala faraha helishiyey inaan kasoo baxa ilahi subxana watacaala habaa niyaddii soo geliy waxaan leeyahay kasoo baxa gaaladaas kastoo inkay murtadiin aad tihiin gaal inuu gaal waaye marka kasoo baxaan leh waan gartay bal ka waran marka sidii wilaayadda kuu soo dhaweysay iyo waxyaabaha la si saaid iisoo dhaweyn oo sharaf leh ayagaan mudan insha allahu tacaala marka waa si sharaf leh oo wanaagsan oo aad iyo aad uga mahadcelinaya bismillaah magacayga waa saadaam xuseen cabdulaahi waxaan ka imaaday nimanka oo murtadiinta doolow joogo muddo labaatan beri ayaan la jiray waana kasoo noqday haddana waxaan joogaa degmada alcaddo wixii qalad ahaa oo iga dhacayna haddee hadda waan kasoo noqday insha allahu tacaala marka wixii hadda ka dambana waan ka fiirsanayaa si wanaag badan hadda wax oo dhibo oon kala kulmay ma laha Waa la- ilaa maanta ilaa hadda waa la joogaa wax dhibo oon ku arkay male wax faa'iidaa moogay waxaan u diri lahaa ninka hadda ku jiro maanta la jiro inuu isaga baxo duurkiisa ilaahay ka maro isaga baxo
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo afbirayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم